sida la sheegay informationka aan hayno inay qaraxyo kale haddana maleegayaan saas darteed waxaan rabnaa inaan ka hortagno hay-adaha amniga la baarana baydhabo gudaheeda wixii ku jiro dad iyo guri iyo maxaa la dhahay wax walba howlahaas meelaha laga shakisan yahay micnaha oo dhan inta badan iyo wadooyinkoo la adkeeyo waxaasaa mataqaanaa lagu jira inta ma garanaysaa amnigaa socda waxaan doonaynaa gaadiidyo nooca ah oo laba nooc ah oo layiri ayagaasaa lagu soo maleegay oo qaraxaasaa jira waan ka joojinay shaqada waxaan u sheegaynaa dadweynaha bajaajka iyo noohooyinka baabuurta noohooyinka dadka iskale baabuur bajaaja iyo nooha oo magaaladaas ku socon karaa ma jiro wixii aan dhib lagula kulmin waa fasaxaynaa wasaaradda amnigaa la geynaya dadka kombyutaraadta laga dhigaya qofka qorigale waa la sawiri qorigiisana waa loo qorta arintaasna waxaa qabanaysa wasaaradda amniga laakiin booliisku waa soo ururinaya warqaday kusoo qorayaan dadka ayagaa soo gudbinaya arinkaasna saasaan ka rabnaa baaristaas waa badinaynaa waana kordhinaynaa iyo shaqadaba annagana nagu ogaada inaan amnigiina sugno habeen iyo maalin loo taagnaa dadku laba nooc waaye dadna waa dad wax ku cad yihiin oo information rasmi ah oo lasoo bandhigi doono iyo dad haddee tuhunna lagu soo qabtay iyo dad badan oo magaranaysaa dadkii magaranaysaa dhaqancelinta ka baxay ama ku jira waxay yihiin aan kala garan weyno beledka laga soo qabtay dadku noocyo badan ay isugu jiraan ciddii la yaqaano waa la dayna ciddii damiin la hubalena waa la sii dayna wixii haro intaa ka soo bax meeshay ka imaadeenaan weydiin doonaa